agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan aadan cabdilaahi sheekh muuse ayaa sheegay in dalagyadii dabayaaqadii guga la beeray ay raja ka muuqato hadalka agaasimaha ayaa imanaya iyadoo oo gobolka geeska afrika ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd muddo afartan sannadood ah cabsina laga qabo in abaartu isu bedesho macaluul agaasimaha ayaa u waramay wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good waxaana ugu horreyn uu weydiiyey wixii ay ku soo arkeen socdaal ay maalmahan gobolka ku marayeen
toddobaadkan imika u dambeeyey khubaro ama maxaan ku dhahdaa qaybo badan oo wasaaradda ka mid a oo wasiirku hogaaminayo iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxaa intooda badan ayaanu gobolka awdal ku nimi waxaa maalintii lix iyo tobanka oktoobar waxaa gobolka lagu qabtay maalintii cuntada adduunka oo sanadkiiba hal mar la qabto maalintaasoo kale lix iyo tobanka oktoobar runtii maalintaasi lix iyo tobanka oktoobar waxay ahayd maalin ay ku muujiyeen beeralaydu dalka somalilan dhammaantood ay isugu yimaadeen oo ay ku muujiyeen wax soo saarka iyo heerka uu marayo oo aan odhan karo iminka sidii markii hore looga warwarsanaa in wax soo saarku aada u liito ay ka roon tahayo markaan warbixinadii gobolada ka timid iyo wixii ay soo bandhigeen iyo gobolka awdal oonu kormeer ku samaynay waxaan aragnay inay waxoogaa rajo fiicani jirto oo sidii markii hore loo qusna aanay ahaynoo wax ka soo gu'i karaan waxyaalaha ay soo bandhigeenna waxay ka markhaati noqdeen inay maxaan ku dhahday uu jiro wax soo saar fiican waxaan qorshaynaynaa iminka in dadka aqoonta u leh maxaan ku rahdaa ama khubarada wasaaradda joogta ee xarunta joogta inaan u kala dirno gobolada oo ay gobolada ka tala bixiyaan oo tababara ka qabtaan oo ay ku xidhnaadaan maxaan ku beeralayda dhex tagaan marka waxaan jecel lahay in isku xidhmaan beeralayda iyo aqoon-yahanka wasaaradda jooga ay isku xidhmaan oo hareeraha laga joogsado si horumar loo samayn lahaa
dalagyada beeran ee ku baxay roobabkii dambe ay beeralaydu ku caabanayso waxaa ka mid a cayayaan ay kamid tahay diirtu oo beerahoogii ay ku arkeen arrimahaas ma ku soo aragteen kormeerkiina aad ku marayseen degmooyinka ka tirsan gobolka nawda
runtii horta caqabadaasi waa caqabad jirta waana labadii sane u dambeysay waxaa soo kordhay bahal laydhaa diir laydhaa faal amwom la ydhaahdo oo geleyda gaar ahaan ku dhacaysa ama cunaysa marka meelo badan baan ku aragnay safarkan imiga aan ku nimay mid ka horreeya baa jiro bishan bilowgeedii anugan kusoo maray qaybo ka mida gobolka waxaan ku aragnay diirtaasi inay farabadan ku hayso maxaan ku idhahdaa geleydii markaa dadku ay beerteen shinidii dambe meelo ka mida waxaan usoo dirnay dawadii lagula dagaalamayay iyo khubradii iyo qalabkii lagu buufinayay shalay waxaanu soo aragnay tusaale ahaan baki oo kale oo meelihii waxaan kusoo dirnay ka mid a in ay la kantaroolay oo lala dagaalamay oo dawadii aan soo dirnay markii lagu buufiyey aada iyo aad ay u yaraatay waxaana kula sii talinay shalay markaan aragnay inay sii wadaan ilaa ay ka dabargoynayaan way ka muuqatay raadadkii ay ka tagtay oo caleentii iyo siday u cuntay iyo wixii oo dhan way ka muuqday laakiin waana wax ballaaran oo waddanka o dhan haysta oo marka diirtaasi way jirtaayoo mashruuca wajaaloo kale geleydii ka beernayd way saamaysay laakiin waa la kantaroolay waa la buufiyey waxaa kaloo jirta iyaduna diir kale oo iyadu daaqa cunaysa iyo geedaha oo la yidhaahdo african army one baa la ydhaha waa iyaduna cawskay cunaysaa meelaa lagu arkay iyadana waxa weeyaan waa waa dhibaatooyinka jira sidaan sheegay inkastoo awooddu kooban tahay haddana kolba wixii aan ka qaban karno waan ka qabanaa xagga beeraha waraabka beeraleyda waxay sheegaan in sixir bararka dhacay ee dhinaca shidaalka uu ku keenay wax soo saarkoogiina hoos u dhigay ma isku daydeen wasaaraddiina beeraha iyo horumarintu inaad beeralayda aad arrimaha ka caawisaan dhinaca shidaalka ee sixirkiisa kor u kacay
runtii waa caqabad kaloo iyaduna haysatad beeralayda gaar ahaan beeralayda kuwa waraabka ah oo muddooyinkan dambe dee adduunku isbedelay se uu dhacay qaaliyoobay shidaalkiina qaaliyoobayna dhib kale kusii haysa oo waxaa kala badanaya wixii beerta la gelinayay iyo waxaa kasoo baxaya markaa maalin walba shidaal loo baahdo sidaan hore u sheegay wasaaradda dee awooddeeda waa iska kooban tahayoo wax badan lagama qaban karo laakiin waxaan samaynay shirkado iyo qolo maalgashi wada iyo hay-ado ayaan kala hadalnay in arrintaa wax lagala qabto dabeedna hawshaasi waxay soo sameeyeen sahan ay kusoo sameeyeen meelaha ugu muhiimsan waxa weyaan waxaa la qorsheynayaa in loo bedelo maxaan ku rahdaa solar system oo qoraxda ay shidaalka si ay uga maarmaan arintaasi hadday hirgasho waa arrin wax weyn ka taraysa dhibaatada xagga dhaqaalaha ka haysata xagga shidaalka beeraleyda degmada baki maraan waraysanay guddoomiyaha degmada baki waxay inta badan ka cawdaan dhinaca dariiqyada xukuumad ahaan iyo wasaaradiina beeruhu maxay beeraleyda kala qabanaysaa dariiqyada
waa su-aal fiican weeye runtii wadooyinku waxay qayb ka yihiin caqabadaha haysta beeraleyda gaar ahaan oo kuwa waraabka ah oo ay tahay khudradda maalin walba inay usoo gudbiyaan ama ay soo gaadhsiiyaan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan gobolka awdal waxa weeyaan wafdiga uu hogaaminayay wasiirka horumarinta beeraha oo uu nagu helinayay wasiirka qorshaynta shalayto waxaanu ku tagnay baki halkaasaanu kula kulanay maamulkii degmada iyo dadweynihiiba waxaa qorshaha ku jira oo wadada baki iyo isku xidha boorama in la bilaabo oo dowladdu ay ay hadda bilowdo markaa waxaa laga yaabaa in si dhaqsaa qalabkii loo keeno marka hay-adda wadooyinka ayaa la qorshaynayaa inay hawshaa gacanta ku dhigto oo ay bilowdo gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan aadan cabdilaahi sheekh muuse haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo waraysigaasi inoga soo diray magaalada boorama halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga e v o a